gabar soomaaliyeed oo dumidan berdaal ku dhalatay nin reer baydhabo ee qabay ayaa maaragtayay oo xaas ahayd baa mucjizo ilaahay lay keenay oo qof bili-aadana lagu eegayo aan jirin meeshaa baydhaba ay deganayd meeshaasay kasoo qaaday muddo afar maalmood baydhaba maaragtay gurigii ay joogto maaragtay ay deganayd ayaa gubish ay ka kacdeen hodac bilowday gubisho bilowday waa la damiyey guriga siga waa laga raray guri kale la geeyey sidii oo kale saddex guri marka baydhabo ka gubateen ayaa maaragtay baydhabo berdaal la keenay berdaalo saddex guri shalay ugu dambeeyey laba guri midna basbeelay midna waa la damiyey daraadna guri baraaka ee gubtay asigana waa la damiyey gabadhaa iyada ilaahay ha ka qaado mucjizo aan la yaabnay inta adduunka aan joognay iyo inta aan ka warhayno mucjizo dhacday maaha qaabka wax gabadhaas gubashadaas iyo holacaas markii iyada dareento waxoogaa culeesa soo fuulahayaa kadib waxoogaa ka boogayaa ducuniya marka waxay ku dhacayaan maaragtay muski meesha ku yaalla ama guriyii alaabtii gogashii wixii bay ku dhaceen holaca kaca guriga ugu dambeey shalay galabtii kow iyo toban saac markii ayadu gubtay ma garat waa gartay
marka insha allahu tacaala arrintaa iyada mid ilaahay magaadiirkiisa nin kastoo islaam oo arrintaan maqlin ilaahay u bariyo kaalmo bili aadami gabadhaas u baahan ayaa maaragtay nala joogta degmada berdaalan arrintaas hadda taallo oo maanta oo dhan ilaa qur-aan le sida loogu wada ilaahay waktigaas wax isbedelana ma hayno ma garat waa gartay marka ayadu waa sidee xaaladeeda caafimaad maadaama waxaan ay wax mucjisaa ay u eg yihiin ayadu xaaladeeda caafimaad waa sidee culays yar ayaa soo koraya baa tiri qaabkay noqonaysaa xilligaas gabadha marka inta culeyska marka culeyska soo koraya nafteeda miirkeeda iyo caqligeeda isma bedelayo waxay kuleeda ilaahay ba yeelay mucjisadan caafimaad ahaan markii aad fiiriso wax caafimaad daree kama muuqato wax naxdana kama muuqato qof maskaxdiisa tamaam aho maaragtay mucjidaa ilaahay kusoo dejiilay ku dhacdayni duxula ka booriyaa duxulii boodan meesha ku dhacan waa gogo hadii ay tahay waa gubani gurigii haddii kasoo kacdo way gubanaysaa guriga haddii kasoo adeegato oo wax kala soo baxdo way gubanayaa marka gabadhaas walaba macaan arrin mucjiso aan la yaabnay oo muslimka oo dhan in la ogaado la rabo oo ilaahay u bariyo kaalmo bilo aadamna waxay u geysan karaan loo geysto wixii maaragtay loo qaban karo loo qabto un baan arkaynaa moogi wax oo aan hadda gabadhii caafimaad ahaan oo laga dareemayo ma jirto ma garan waa gartay marka waxaan u fahmay in ayada jirkeeda iyo dharka ay xiran tahay iyo xataa waxaa la ii sheegay in mobile ay isticmaalayso intaasi oo dhanba ma gubanayaan laakiin haddii ay guri gasho ama ay meel gasho oo ay ka soo baxdo ayaa halkaasi dab ka dhalanaya oo aan saasaa u fahmay
sidaas walaal sidaas wixii adduunkeeda xataa dadka gubanaya deefkeeday ka daminaysa iyaga ku dheer
dabka iyada qudheeda wax ka daminaysa haa dabkii markii meeshay joogtay guriga dab ka kaco ama meeshay u dhaweyday dab ka kaco waa dab wax daminay ku jirtaa waa gartay taliya ibraahim maadaama aad tahay taliyihii berdaale saldhigga booliska gabadhuna ay reer berdaale tahay waxaa la ii sheegay in dhibkan uu uga soo bilowday magaalada baydhaba marka ilaa inteebaa la soo waday gaari kolley lama saari karaa la yidhi
gabadha badgaale markay imaanaysay gaari bay ku timid gaarigii hadde insha allah waxba muusan noqon barnaamijkan baydhaba ka bilowday marka afar maalmood baydhabo marka xaaladeeda sidaas ay ku sugnayda waalidiinteeda meesha deganeeda soo wadeen meeshiiba la keenay hadda barnaamijkii baydhabo ka bilowday weli waa sii socdaa oo ma harin oo maanta waxba ma dhicin oo wax qur-aan baa la saarayay meel baadiyaa la geeyey marka barnaamijkeeda saas weeyo oo gaariyo ay ku timid baynberdaale
taliya laakiin warar baa ii sheegay in aan gaari xaggaasi looga soo qaadin oo ay soo lugayso arrintan laga baqayo oo maadaama ay baydhabo ka bilaabatay laakiin aan ka gudubne waxaa hadda culummadu maxay sheegayaan diinta haddii aad la kulanteen ama ehelada ama qaraabada
horta waxa weeye barnaamijkan nin kasta oo muslim ee loo sheego wax ardigaxle wey ma garan
waa gartay nin kasta loo sheego ardigaxli ardigax uu leeyahay culummadii wax diintaas ahayn oo hayan male marka wax lagu sheegay oo de qof wax ku sheegi karna rabbigii abuurtay unba wax ku sheegi karaa qof kale wax ku sheegi kara male marka isaga in la baranayo wax tasmiinta adillahi jamiica la yiri bal diintiisana la qabsanay wax kale la qaban karo oo bilaada qaban karo ma jiraan waa gartay waxaa la sheegay in maadaama meeshii dab uu imaanayo maxaad uga diyaar garowdeen haddiiba uu dhaco waxaan ugu diyaar garownay in meel dabki ka kaco dariska gaarayo magaaladii saamaynaya in maaragtay gabadhii ay tegin oo meel banaan oo markaas xagma keenaysa oo in meeshii gabadhii lagu hayo unba hadda aan ugu diyaar garownay marka ma kaligeedaa joogta mase waa lala joogaa oo waa lala fadhiisan karaa waa lala macaamili karaa waa la salaami karaa bal wax yar arrimahaas ka waran waa lala fadhiisan karaa waa la boogan karaa waa loo tegi karaa wax il ilmaheeda iyo dadka ehlideeda iyo waalidiinteeda ay ku dhex jirtaa saamayn gal kumale waa wax iyo keliya ku kooban wey aad baad u mahadsan tahay taliye marka waxaan ku leeyahay dee nin kastoo islaam ahoo oo idaacaddan dhegeysta waa ila soo xiriiri karaa waan i weydiin karaa wixii macluumaad eh wixii meeshay ku dambaynayaan iyo meeshii maaragtaye insha allahu tacaala anigoo ka faa'iidaysanay waraysiga aad iga qaadaysa ka faa'iidaysanay nin kastoo muslim ah oo oo warbaahin ha ahaado waa isoo waraysan karaa meesha ku dambeeyaanna maaragtaye ilaa iyo waqtiga ugu dambeeya